ciidamada booliska fadlooda ciidanka miyuu hayla iyo dadka gumaadkaa isticmaalay halka goobta ay ka dhacday waxa weeye goobta ay lixdanka iyo lixdan ruux xerada booliska iyo gaadle lagu laayay marka xeradaas booliiska maxaa intaasoo qof hal mar isugu keenay halmar waxaa isugu keenay markii hore kolkuu dadku isnacay ayuu dadka shacabkii ku yar dhaqaaqay booliska ayaa yidhi ammaankiina daraadiin ayaan xerada booliska idiin gelina halkan soo gara xeradii booliska ayaa lagu sugay halkaasi muddo toddobaada ku sugnaayeen kii meel ku maqanaynba halkaa la keeni jiray marka meeqo qof ayay ahaayeen dadka xeradaha ku sugnaa lixdan iyo lix qof bay ahaayeen lixdan iyo shan qof baa hadda meydkoodii la haloo boholo laga soo guray iyagoo la googooyey hal qofna weli meydkiisa lamaba hayo marka dadka ku jira xeradaas booliiska ka sokow ma jireen dad kale oo ku noolaa magaalada xaaladdooduse waa sidee hadda dadka kale ee la haystayaasha ee iyagana sidii kuwaa loo galay habeenka caawa in loo galaa aadaan ugu xanuunsanayn annaga iyagaba taasaa noo dheero noogana sii xanuun qudun haddaba dhibabkaa kala gedisan ee faraha badan ee kala gaargaarka ayaa walaalow nagu dhacay xaalad khatara ku sugannahay dadkaasi waxa uuna nooba danqaynin culayska haddana buursan ay dawladdii ololiyo idilina kor degan tahay ee gumaadkanaga u diyaargarowey ayuu dadkaa le'day ee hore unoo xanuunin laayahayba adiga waxaad ku sugan tahay tuulo u dhow midda ay mashaqada ugu badan ka dhacday marka sideed ku ogaatay sida ay wax oga dhaceen halkaa waxaan ku ogaaday gaadilo iyo dhinacaa waxa ka dhacay waxaan ku ogaaday dad fara badan oo waxaanu ahayn isku soo dhex raagay dad waxaanu ahayn gabdho kala guursada waxaa dhici karta tuf soomaali ah ayuu ka oromigii qabay kuwo oromo ah ayay soomaalidu qabtaa gabdhihii iyaguba ay naga guursadeen ee soomaalida u dhashay ayaa qaybana la kale qaybana nooliyo kuwaasaa warbixintana soo siinaya cabsi badan ayaad ka sheekaysay inay hadda idin hayso maxaad samayn doontaa adiga hadda aniga oo ciyaal laba yaryar ah haysta ayaan meel buuraha kor taagnahay ee reerihii qaar aqalihii la geli jiray way gubahayaan ooyaka dhibaan nahay bandaan cad ayaan fadhina waxa dhaxan iyo dheer iyo habeenka way nagu dhacan waxaan wenaa ma jiro ee aqalaha nabi alaasimi alaabtii waa horaana laga gubay meelo buura ayaan warwaray waxaa dabadu khatartaasi ku sugan tahay marka adiga iyo carruurtaada iyo xaaskaada ma wada jirtaan hadda buurtaas aad ii sheegaysa miyaad ku wada sugan tihiin labaan hayaa labaan hayaa afar hooyadood baa la firdhatay xaggay qabatay markii dadka la leynhayo ee la gumaadaya ayay iyaduna dacal waxa lala carartay meelay joogto hadda lambar telefonna kama hayo meelay joogtona wallaahi ma garan karo inuu kuugu sheego maxaad samayn doontaa marka hadda hadda culayska aad u badan nolol aad iyo aad u khadaar baan dareemana inta aan noolaana saacadan aan kula hadlayoo kale ima soo marin
ninka qaxay deegaanadaasi dagaaladu ka dhacayeen oo u waramayay waryaha b b c da raaga xasan qadka teleefonkan ugu warramaya isagoo jooga etoobiya b b c